Isgaarsiinta Waxbarashada Gobolka Banaadir ayaa maanta shaaciyay natiijada imtixaanka shahaadiga fasalka sideedaad ee gobolka Banaadir, kaasoo sanadkan ay ka qayb galeen in ka badan afartan iyo kow kun oo arday, waxaana imtixaanka ku dhacay in ka badan laba kun iyo sideed boqol oo arday. Munaasabaddan lagu shaacinayay natiijada imtixaanka fasalka sideedaad ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, Ku-xigeenadiisa, Xogayaha Gobolka, Isgaarsiinta Waxbarashada, waalidiin, ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaankan iyo marti sharaf kale. Afhayeenka Gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaa ku dhawaaqay natiijada imtixaankan.
Wiilasha waxay gaarayaan labaatan kun sideed boqol iyo soddon, gabdhuhu waa toddobiyo toban kun afar boqol soddon iyo seddex, iyadoo isku celcelis ay tahay afartan iyo laba dhibic afar boqolkiiba gabdha ah, wiilashana konton dhibic toddoba boqolkiiba wadarta guudna ay tahay sagaashan iyo saddex dhibic laba boqolkiiba. ardayda hartay gabdhaha waa kun laba boqol saddex iyo toban wiilasha waa kun iyo lix boqol wadarta guud waa laba kun siddeed boqol saddex iyo toban isku celcelis gabdhaha haray waa saddex dhibic eber boqolkiiba wiilasha saddex dhibic sagaal boqolkiiba wadarta guud lix dhibic siddeed boqolkiiba ardayda gashay kaalimaha ugu horeeya natiijada imtixaanka sanadkan kaalimaha ugu horeeya kaalinta koowaad kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad waxaa ku guulaystay gabdho waxayna kala yihiin kaalinta koowaad roll number ba laba shan hal hal sagaal eber toddobo waxaa ku guulaysatay gabadha lagu magacaabo sakiyo cabdulaahi cali iimaan degmada warta nabadda dugsiga amiir nuur wadarta guud ay keentay waa toddoba boqol konton iyo siddeed isku celcelis sagaashan iyo afar dhibic siddeed derajadana waxay ku gudubtay a kaalinta labaad roll number ba laba shan hal lix laba siddeed sagaal waxaa ku guulaystay kaalinta koowaad gabadha lagu magacaabo zahra axmed cali maxamed degmada dharkeenley dugsiga giire waxay keentay toddoba boqol afartan iyo saddex isku celcelis sagaashan iyo laba dhibic sagaal waxayna ku gudubtay grade a kaalinta saddexaad roll number ba laba shan eber lix saddex labo lix waxaa kaalinta saddexaad ku guulaystay gabadha lagu magacaabo maymuun ramadaan cali cumar degmada yaabshiid dugsiga imaamu zaylici wadarta guud toddoba boqol afartan iyo labo isku celcelis sagaashan iyo labo dhibic siddeed waxayna ku gudubtay grade a agaasinka waxbarashada gobolka banaadir wuxuu hambaliyo iyo boogaadin u dirayaa dhammaan ardayda gudubtay gaar ahaan kuwa ku guulaystay saddexda kaalin ee ugu sarraysa sidoo kale wuxuu ku dhiirigelinayaa ardayda aan gudbin inay dib ugu laabtaan daraasadda fasalka sideedaad agaasinku wuxuu hambalyo gaara u dirayaa ardayda baahiyaha gaarka qaba oo ka qaybgalka imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka uu ahaa boqolkiiba boqol iyadoo aanan jirin arday ka baaqatay islamarkaana dhammaantooda ay imtixaanka ku gudbeen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa sheegay in ka mas-uul ahaan ay ka go-an tahay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada gobolka isagoo u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay qabsoomidda imtixaankan waxaan wada ognahay gaar ahaan aniga aan xogaal u ahay maadaama aan hore uga mid ahaa bahda waxbarashada kuna shaqeeyey macalinnimo iyo maamul intaba in imtixaanka qaadistiisa maamulistiisa kormeerkiisa iyo sixidiisuba ay tahay shaqo adag oo u baahan hoggaan maamul iyo hufnaan sidaas daraaddeed waxaan u mahadnaqayaa dhammaan howlwadeennadii ka soo shaqeeyey oo ay ugu horreeyaan agaasinka waxbarashada gobolka banaadir macallimiintii bahda waxbarashada iyo kaalintii amni ilaalin ee laamaha amniga gaar ahaan booliiska gobolka banaadir waxaan leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin waxaan u mahadcelinayaa agaasinka waxbarashada gobolka banaadir iyo wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo wasiirkeenna sharafta leh wasiir faarax cabdulqaadir oo aada nagula shaqeeyay in si wanaagsan looga taabageliyo waxbarashada gobolka banaadir manhajkeedana la horumariyo waxaad xusuusatiin muddadii koobneed aan hadda xilka hayay waxaan dhagax dhignay in ka badan sid yacni shan isguul oo gabdhaha u gaar ah markaan aad baan arrintaas ugu dhiirigelihaynaa gabdhuhu inay wax bartaan waa agaasinka waxbarashada gobolka banaadir ayaa sanad kasta qaaday imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad halka fasalka labiiyo tobanaad wasaaradda waxbarashada soomaaliya ay qaado iyadoona gobolka banaadir uu yahay gobolka ugu ardayda badan marka loo eego dowlad goboleedyada kale ee dalka ka jira